bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu mukhallaqatin wagayri mukhallaqatin ay baabu tafsiiri qowlihi tacaala mukhallaqatin wagayri mukhallaqa ilaahi subxaanahu watacaala qowlkiisii tafsiirkiisii ayuu u baab yahay ee alla uu yidhi uma min mudqatin mukhallaqatin wagayri mukhallaqa ayb mid la suureeyey oo suurad loo yeelay iyo wagayri mukhallaqatin mid aan la suuraynin oo riximka uu soo tuuro ilmihii axwaashooda markuu alla ka hadlaayo waxauu yidhi yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacfi fainaa khalaqnaakum min turaabin uma min nudfatin uma min calaqatin uma min mudqatin ayaan idinka abuurnay mukhallaqatin wagayri mukhallaqa mid markaasi suuro loo yeelay iyo midaan suuro loo yeelin ayb oo midii suurada suurada loo yeelay ruuxda loo yeelay midna saasay noqoneen mudqada cadka hilibka ah oo ruux iyo waxbaa lagu afuufayaa suura loo yeelayaa midna wax suuro ah malaha oo waxa uu leeyahay waa soo dhacayaa oo dhicis buu noqonayaa isagoo markaa xad iyo biyo ah buu soo daadanaya qaala xadaanaa musadadu huwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd can cubaydillaahi bni abi bakrin can anas bni malikin can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalama qaal ina allaha casa wajalla alle wakala biraximi ilmogaleenka haweenka ama dhadiga u wakiishay oo uu u wakiilayo shaqo uu uga dhigay malakan malag yaquulu dhahayo yaa rabbi rabbiyow nudfatun ay waqacat nudfatun mani ayaa ku dhacday fi raximi raximkii ku dhacday ayuu dhahayaa yaa rabbi calaqatun muddo ka bacdina waxa uu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow waqacat calaqatun ayaa dhacday ayb xinjir ayaa ku dhacday raximkii yaa rabbi mudqatun rabbiyow mudqa ayaa dhacday oo raximka ku jirto mudqaduna marka waa cadka hilibka ah fa idaa araada marka xaaladdaa mudqada uu gaaro fa idaa araada haddii uu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro alla khalqahu abuurkiisa mudqadaa ama qofkaa ruuxdaas abuurkeeda alla haddii uu doono inuu dhammaystiro oo xukumo qaala wuxuu dhahayaa malagii adakarun am unhaa lab miyuu noqonayaa mase dhadig shaqiyun am saciidun mid dhur darsaday mase mid liibaanay faman risqu risqigu waa maxay walajalu iyo waqtiga waqtigiisa uu gaarayo adduunyada uu joogayo waa intee fa yuktabu waa la qorayaa fii batni ummihi caloosha hooyadii dhexdeeda xaal uu yahay isago ah ama fa yuktabu waa la qorayaa fii batni ummihi baa lagu qorayaa calooshi hooyadii caloosheeda dhexdiisa isagoo ku jira ayaa lagu qorayaa waxyaabahaasoo dhan ayb kitaabulxayd weeyaan kitaabka baabkan marka munaasabada oo kitaabka la leeyahay waa maxay xadiidkuse muxuu la leeyahay calaaqo baabka xadiidka iyo baabka calaaqadooda waa iska cadda oo dee marka mudaabaqa ayaa jirto xadiidku wuxuu ka hadlay cad hilib ah qofku markuu noqdo in midna la abuuraayo oo suuro loo samaynayo midna aan suurad loo samaynaynin oo meeshaa marka lagu sii dhex deynayo ayb oo midda wagayri mukhallaqa tan ah waa midda marka riximka uu soo tuuraayo oo iyadu aan dhiciska noqonayo oo aan wax ruuxa iyo wax suura ah midna isagoon lahayn haweenta marka farjigeeda uu kasoo dareerayo ayb midna mudqadii midna ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhammaystiraayo abuurkeeda oo uu suurad u yeelayo marka xadiidkiina macnahaasoo kale unbuu sheegay ayb laakiin baabka iyo kitaabka calaaqada ay leeyihiin baa u baahan sharax oo baabku waxaa weeyaan baabu mukhallaqatin wagayri mukhallaqa kitaabkuna waa kitaabulxayd culammada qaarkood shuraaxda yani bukhaariga saxiixulbukhaariga waxay yidhaahdeen wuxuu ishaarayaa imaamu lbukhaari naagta haddii ay xaamil tahay oo ay uur leedahay oo riximkeedu ay waxgalaan xayd inuusan ka imaanaynin ayuu ishaarayaa bay dhaheen maxaa yeeley riximkii hadday wax galaan imaa in la suureeyo iyo imaa inay soo qubtaan oo ay soo daataan dhiiggaas marka soo qubanayo soo daadanayana waxaa la ogsoon yahay inuunan ahayn xayd inuunan ahayn ee waa dhiig markaas soo hallaabay oo isaga marka riximka uu keenay riximkuuka xaggiisa ka yimid ayb marka haddii naagta riximkeedu mashquulsan yahay inaynan xaydin ayuu u keensaday bay dhaheen ayb bacdi ahlilcilmina waana qowlka imaamu shaafici ee qadiimka ah qowlulqadiimka sidan waa imaamu shaafici ama qowluljadiidka waxaa weeyaan naagta xaamilkaa waa dhici kartaa inay xayd uu ka yimaado ayuu leeyahay masaladaa marka culammadu waa isku haayaan taasaa bukhaari ujeedkiisu yahay baa la yidhi meeshaan marka sababka uu baabkan ugu dhex guntay kitaabulxayd sidaas waaya dhaheen ayb culammada marka dhahayaan haweentu hadday xaamil tahay xayd kama yimaado waxyaabaha ay xujaysanayaan waxaa ka ugu badan istibraaha ayb naagta addoon marka ay tahay oo lasoo qafaasho ama yacnii qofka markii la qaybiyo addoomaha qofkay ku soo aada addoon istibraa ayuu sharciga amraya riximkeeda in la hubsado inay wax ku jiraan inaynan wax ku jirin maxaa lagu hubsadaa marka istibraah xayd haddii marka riximkeeda wax ku jiro ay xaydi karto macnaba ma yeesheenba istibra maba xasileenba macnaha haddii iyadoo uur leh xaydna uu ka suurtagelaayo hala hubsado marka maxay noqone halla hubsadadaas oo xayd ha lagu hubsado ayaa meesha ka baxayso oo wax macno aan yeelanaynin marka madhabkan bukhaarina waa qabaa la yidhi oo a'immaduna u badan yihiin kaasaa xoog badan marka waana qowlulkuufiyiin sufyaanu thawri iyo abuu xaniifa iyo imaam axmed iyo shaaficiyadana waxaa qaba abuu thawr iyo ibnulmundir iyo daa'ifa imaamu shaaficina qowlkiisii qadiimka abaa sidaas ahaa isagaana wadaahir wallaahu aclam xoog badan taasaa marka la yidhi sababka uu bukhaari ku keenay baabkan kitaabulxayd dhexdiisa sidaas weeyaan baa la yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab marka xadiidkuna macnaha uu tilmaamay waxaa weeyaan riximku marka uu ku jiro ilmuhu markay mani markay gasho malag baa riximkuu xil saaran ilaahu mani baa ku dhacday riximkii markaasa haddana afartan maalmood ka bacdi sida xadiidka ibnu mascuud uu sheegaayo wuxuu noqonayaa xinjir xinjir baa dhex taal ayuu dhahayaa haddana marka saddexaad afartanka saddexaad ayuu cad isku bedelayaa meeshaan marka iyadana mas'ale fiqhi ah ayaa soo dhexgelayso oo culummadu ay uga hadlaan mas'aladaasna waxa ay tahay waktiga taswiirku uu dhacaayo ama ruux ku afuufidda ay dhacayso waa afartanka saddexaad buha haddaan afartan iyo afartan iyo afartan u qaydinno waa afartanka saddexaad marka ay mukhallaqa iyo hayr mukhallaqa ay kala noqonayso afartanka koowaad waa calaqa afartan waxaan ujeeda waa nudfa afartanka labaad waa calaqa afartanka saddexaad ayaa mudqadu ay imaanaya afartankaa saddexaad marka dhexdeeda ama markay dhammaato afartankaa gudaheeda unbaa uu samaysmayaa marka abuuristii ama abuuristi markaas ilaahay haddii aanu doonin ay baaba-aysaa oo riximka ay ka soo daadanay binaan calaa daalika marka waxay yidhaahdeen culamo badan siddeetan maalmood laba afartanaad hadday naagta u dhammaato oo caloosheeda ay wax ku jiraan laba afartanaad waa siddeetan haddii siddeetankaas xagga loo dhaafo siddeetan iyo kow maalmoodba ay gasho waxaa weeyaan wixii ka soo daato waxaa loo ictibaarinayaa nifaas dhiig umuleeda loo ictibaarinayaa hadday wax ka yimaadaan ama ilmaha noqdaan ama waxla maxaa yeelay afartanka saddexaad ayaa khalq ayuu ku dhex jiraa taswiirku maalinta uu dhacaayana ma ogin marka afartankaasoo dhan waa la qaadanaa marka ayb sidaasaa marka aimo badanoo fuqaha ay ku tageen saa darteed marka haddii siddeetan maalmood uur siddeetan beri dhan oo siddeetan beri dhaafay uu jiro oo kadib ay wax soo daataan ama suuraha lahaadaan ama yaanay lahaanin markaas inay imaanayso yacnii nifaas hadday suuro isagoo le wax suuro leh ay soo baxaanna culammadu waxay leeyihiin waaba iyadu axkaam kala kasii ratibmi karto ayb bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin riwaayaadka xadiidka ibnu mascuud marka la fiiriya qaar baa afartanka labaadba sheegayo ixtiyaatan marka waxay yidhahdeen hadday afartanba dhaafto oo halkaas ay afartan u dhaafto biswa oo nifaas ayaa markaa la ictibaarinayaa meelahaas marka xadiidyadan iyo ayay ku dhex tilmaamaan oo ay ku sheegaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa tuhillu ay u xarmanaysaa alxaa'idu naagta xaydka qabto bilxaji iyo walcumrati xajka iyo cumradii ay ugu xarmanaysaa kayfadan marka ma ahan qaabka ay u xarmanaysa in halkan lagu sheegayo ee wuxuu ka wadaa marka waxaa weeyaan mutlaqu ljawaas ayuu ishaara oo naagta xaa'idkaa xaj waa xiran kartaa cumrana waa xiro kartaa iyadoo xayd qabto dawaafka unbaa loo diidan yahay inay dawaafto laakiin xirashada waa ka ansixi ayb macnaha marka bukhaari oo u keenay meeshan sidaas oo naagta iyadoo socoto miiqaadkii gaartay haddii uu ku dhaco dhiiggii xaydka ah ama nifaas waa iska xarmanaysaa markay xarmatana waxay samaynaysaa markaa kabacdi acmaashii bay gudagelaysaa dawaafka unbay dib u dhiganaysaa dawaafku markay xaydka uu ka go-o ayay dawaafkii la imaanaysaa markaas dawaafka unbaa ka xaaraan noqonaya ayb qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana leyf can cuqaylin wahuwa bnu khaalid alayliyu can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat kharajnaa maca anabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigaan la baxnay fii xajati lwadaac xajat lwadaaci fa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla kuwa ku dhawaaqay bicumratin cumro wa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin xaj kuwa ku dhawaaqay xaj keliya yacni faqadimnaa makata maka ayaan soo galnay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi man axrama bicumratin cumro qofkii xarmaday walam yuhdi xoolana aan wedin falyuxlil ha furo yani ha xalaaloobo falyaxlul ha xalaaloobo falyuxlil ha xalaaloobo qofkaas waman axrama bicumr waman axrama bicumratin cumro qofkii xarmadana xarmaday wa ahdaa hadyina wado falaa yuxilu ma xalaal noqonayo xataa yuxilla binaxri hadyihi ilaa uu ku xalaal noqdo hadyigiisa gowricidiisa waman ahalla bixajin xaj qofkii ku dhawaaqayna falyutima xajahu xajkiisa ha dhammaystiro qaalat waxa ay tiri faxidtu aniga marka waan xayday falam azal ma aanan ka tegin xaa'idan inaan ahay mid xaa'ida xataa kaana yowmu carafa ilaa maalintii carafa ay ka ahayd yacnii xataa yowmu carafa laga soo gaaray walam uhlil ma aanan xiranin ilaa bicumratin cumro mooyaane wax kalena ma aanan xiranin hore uma soo xiranin faamaranii nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu i amray an anquda ra'sii madaxayga inaan furfuro wa antashita aan shallaysto wa uhilla aan xirto bixajin xaj inaan xirto wa atruka alcumrata cumradiina iskaga tago maxalushaahidka marka meesha iyadu waa soo dhaqaaqday cumray soo xiratay markay marayso sarif meel la yidhaahdo ayaa xayd ku dhacay markaasaa nebiga oo u soo galay markii uu sheegtay dabadeed marka waxa uu yidhi isnaci maa yasnacu alxaaju hayra allaa taduufii bilbeyt say u sugaysay maalintii yowmu tarwiye iyo habeenkii leylatu carafa iyo ayaa ku soo gashay iyadoo weli dhiiggii qabto muslimiintiina xajkay aadayaan markaas waa dhaqaaqayaan iyada marka waxay samaysay nebigu saanu faray marka cumradaadii hore iskaga tag oo baabi'i hadda shallayso oo qubayso waxay u qubaysanaysa waa ixraamka kadibna xaj ku dhawaaqo xarmo iyadoo xayd qabtay xajka ku dhawaaqay marka oo labeyka xajatan ay leedahay taa marka waxay ku tusee naagta xaa'idkaa inay xaj ku dhawaaqi karto oo ay xajin karto laakiin dawaafka ay ka tegayso fa facaltu daalika sidaadaas ayaan yeelay bay tiri ayb faamaranii annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu i amray an anquda ra'sii madaxayga inaan furfuro wa amtashida aan shallaysto wa uhilla bixajin aan ku dhawaaqo xaj wa atruka alcumratana aan ka tago fafacaltu daalika kaagaas ayaan sameeyey xataa qadaytu xajii intaan xajkayga ka dhammeeyey fabacaha macii cabdaraxmaan ibna abii bakrin ayuu ila diray wa amaranii an actamira wuxuuna i faray inaan cumraysto makaana cumratii cumradeeda booskeeda tii aan furay yacni aan ka tegay booskeeda mina tanciimi inaan ka soo cumraysto ayuu i faray yacnii xilliga meesha ugu dhow waay tanciim xaramku jihooyinka xuduudaha ay maka kala leedahay gees walba wa geesna daa'ifay xigtaa geesna jidday xigtaa geesna waa dhankan madiine iyo marka qofka dariiqa madiine ku imaanayaa tanciimta ka soo galo nacam iyadaana ugu dhow meel laga soo galo yacnii meel laga soo galo xaramka kaga dhow maka ma jirto tanciimta meelaha kale waa jiciraana iyo xudaybiye iyo xoogaa waa ka yar baxsan yihiin maka laakiin tanciimtan hadda nebiga uu diraayo oo xilliga meesha ugu dhow xaramka ah maka marka la joogo waaba xaafad hadda maka ka mida bay iska noqotay ayb oo saas uguma dheera meeshaasoo marka nebiga u diray say uga soo cumraysato qofka maka jooga marka hadduu rabo inuu cumrayso waa inuu baxo oo maka ka baxo ee isagoo maka ku dhex jira cumro ma suurtoobaysa masalada hadda marka maxamushaahidkiisa taas aan sheegnay ayb iyadu marka makaana cumratii min atanciim bay leedahay laakiin cumradeedii hore inay ka baaba'day oo midaan ay cumradaas qado u tahay macnuhusaas ma aha iyada unbaa qalbigeeda nebiga uu ugu hagaajinayay maahane ee xajkii ay xajisaa cumradeediina ay ku dhex jirtay oo cumradu xajkeeday soo dhex gelaysay laakiin iyadaa waxay iska jeclaysatay xaj gooni ah iyo cumro gooni ah inay samayso nebigana marka tadyiiban likhaairihaa ayuu sidaas u yeelay ayb masale marka waxaa ka soo bixi kartana inay bannaan tahay qofka soo xajiyey cumraystay inuu haddana baxo cumro kale ku celiyaa inay bannaan tahay maxaa yeele nebiga shay aan bannaanayn qalbigeeda ma ku hagaajiyeen ayb oo shaygu hadduu xaaraan yahay nebiga hebelaa qalbigiisa ugu samey ma isdhahaya rasuulka sala allahu calayh ali wasalam baabu iqbaali lmaxiidi wa idbaarihi baabu bayaani iqbaali lmaxiidi xaydka soo qaabilidiisa yacni bilaabashadiisa caddayntiisiibu u baab yahay iyo wa idbaarihi iyo dabajeedintiisa yani xaydka tegiddiisa yani inuu soo galay iyo inuu tegay maxaa lagu gartaa awalan culammadu waa isku waafaqsan yihiin itafaqa alculamaau calaa ana iqbaala almaxiidi yucrafu bidafcati min addami fii waqti imkaani alxayd waqti xaydka uu suurtoobayo haddii hal mar dhiig ka yimaado haweentii xoog badan xayd inuu yahay oo sidaa xaydku ku bilowday layskuma khilaafsano marka uu tegaayo uu go-ayo ama uu dhammaanayana isagaa hadda keeni doono oo aahaartan buu ku sharxi doonaa ayb wa kunna nisaa'un haween waxay ahaayeen yabcadna ilaa caa-ishata caa-isha inay u diraayeen xaggeeda bidurjati inay u diraayeen yacnii suufka ama bidurjati inay u diraayeen ayb maro good ama maro fiiha alkursufu uu ku dhex jiro suuf maro gobol yaroo maro ah oo suuf dhexda uga jiro ayay caa-isho u dhiibayeene u diraayeen fiihi sufratu suufkaasoo marka korkiisa uu yahay sufro yacnii jaallo jaallo uu yahay fa taquulu caaisha waxay dhahaysay laa tacjalna war ha degdeginina xataa tarayna intaad ka aragtaan alqasata albaydaa nuuradda cad yacnii midab caddaan oo eegoo nuurad cad oo kale alqasata albaydaa laba macnaa lagu fasiray qolo waxay leeyihiin marka waa xaydku markuu dhammaado biyo cad oo yimaado waay qaar kalena waxay leeyihiin alqasata albaydaa waa engeyga iyo qaleylka oo meeshii haddii la geliyo suufkii isagoo un cad buu soo baxaan xataa tarayna alqasata albaydaa intaad ka aragtaan ibnu cajar meeshaan buu walqasatu bifatxi alqaafi wa tashdiidi lmuhmalati hiya anuuratu ay xataa takhruja alqutnatu suufku intuu ka soo baxo baydaa'a naqiyatan isagoo cad oo nadiif ah laa yukhaaliduhaa sufratun wax jaallo jaallo ah ounan dheehaynin wa fiihi dalaalatun calaa ana asufrata waalkudrata fii ayaami alxaydi xaydun ayb marka caaisha waxay tihi ilaa aad ka aragtaan suufka caddaantiisa ama biyahaas cad oo wax boor iyo jaallo midab jaallo aan lahayn ha degdeginina turiidu bidaalika kaagaasi marka waxay kala jeedaa adduhra duhri bay kala jeedaa min alxaydi min alxaydati xaydka laga daahir noqdo wa balaga bnata zayd bni haabitin zayd ibnu haabit gabadhiisa ayaa waxaa soo gaaray anna nisaa'an haween yadcuuna bilmasaabiixi inay u yeeranayaan habeenkii faynuusyo yadcuuna waawgaas marka waa waawulficli laamulficli waay dacaa yadcuu dacaa dacawa ayuu ahaa waa waawulficli waawljamaaco maaha oo jamcu mudakar ha u malayn nuunkuna waxaa weeyaan marka nuunu niswa yadcuuna kamaa fii qowlihi tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax ilaa an yacfuuna waaw marka waawljamaaca a maaha waa waawgan laamulkelima ayb marka wuxuu yidhi ana nisaa'an haween yadcuuna waxay u yeeranayaan bilmasaabiixi baa soo gaartay inay u yeeranayaan faynuusyo min jawfi leyli habeen barkii yandurna ay fiirinayaan marka ila duhri inay daahir noqdeen iyo in kale fa qaalad waxay tidhi zayd bnu thaabit gabadhiisii maa kaana nisaa'u haweenkuma aynan ahayn yasnacna haada kan inay samaynayaan waxaa naagihii hore ee saxaabiyaadka ama samayn jirin wacaabat calayhinna wayna ku ceebaysay arrintaas marka meeshan wacaabat calayhinna baa ibnu cabdilbar wuxuu yidhi sababtay ugu ceebaysa waxay tahay inay saq dhexe fiiriyaan inay daahir noqdeen in kale ayaa waxay tusay waqti salaad ma ahan buu leeyahay dahaaraduna waqtiga salaadda ay soo dhowaataa si fiican in layskaga fiiriye ay tahay marka deg deg baa ku jiro waxa ay ku ceebaynaysaa waxay tahay marka saq dhexe inaad fiirisaan suuf iyo inaad daahir noqoteen in kale yay diidaysaa buu yidhi laakiin ibnu rajab arrintaas marka wuxuu yidhi nadar baa ku jiro oo maxaa yeelay nisfuleyl waqti salaad waa yahay cishihii baa joogo culamo badan siday qabaan haddii xataa la yidhaahdo yacni si kale loo dhigana waqtigaasi waxaa weeyaan waa waqti daruuro oo maqribkiiba la tukan kara xataa oo qofka musaafirka inuu jamciyaa u bannaan waqtiyadaasoo kale oo duhurkii casirkii ee maqribkii ceshihii isku darkooda jamcu taakhiir hadduu samaynaayo saqda dhexuu ku dhoweey karaa oo jamcu taakhiir buu samayn karaa waqti salaad waa tahay naagtu haddii ay daahir noqoto waqtigaasoo kalena inay maqribkii iyo soo celiso iyo ceshihii oo ay jamcan u tukato maadaama daruuro ay waqtu daruuro ay ku jirto iyo xaalad daruura iyaduna akaru ahlilcilmi baa qabaan oo naagtu hadday xaydku uu ka go'o casirkii oo kale uu ka go'o oo ay qubaysato duhri casirba inay tukato waayo lanna waqti duhri weli waa baaqi fii xaqi waqtiga idiraariga ah baa baaqi ah ibnu taymiyana wuxuu ku sheegaa alqawaacid nuuraaniyaha meelahaas ayb calaa kullin marka waqti salaad ay joogi karta waa tahay marka maahan marka intaas ay ku bushinayso wacaabat calayhinna macnuhu waxaa weeyaan iyadoo yacnii dhiiggii ounan wada dhammaanin ayb waxau yidhi wainamaa ankarat bintu zayd wallaahu aclam annadara fii lowni dami inay dhiigga midabkiisa feeriyaan ayb wa anna muddat alcaadati ayb muddadii marka caadada ahna tuxkamu bianna jamiica maa yuraa fiiha damu xaydin wa in ikhtalafat alwaanuhu wuxuu leeyahay waqtiga caadada lagu jiro dhiiggu midabkou doono halahaado waa un xayd ayaa lagu tiriyaa marka iyadoo waqtigii caadada lagu dhex jiro midab dhiig inay fiiriyaan sax maahan bayayuu leeyahay xilliga caadada lagu jiro dhiiggu midabkuu doono ha lahaado madow iyo jaalle iyo wuxuu doono ha noqdo in waxay un ku tirsan tahay marka xayd maadaama ay sidaa tahay taasna marka waxay ku ceebeynaysaa see midabada u fiirinaysaan ayay leedahay idinkoo weli caadadii waqtigeedii aad ku dhex jirtaan macnahaas marka ibnu rajab sheegayaana xoog badan ayb waxaa kaloo xadiidka aharka uu tusayaa sida ay cibaadaadka ugu dadaali jireen oo ay ugu ixtiyaadi jireen cibaadadooda naagihii waqtiga berigaas markaas joogay caaisho waxaa kaloo laga qaadanaya hadalkeeda ama fadwadeedaas waxaa la yidhaha sufrada iyo kudrada asufratu waalkudratu midabka calowga ah iyo midabka jaallaha ah ee xaydka marka ay ku dhex jirta naagta ayaamul xayd lagu dhex jiro in xayd loo xisaabayo ayaamul xayd marka maxaa la dhahaan ayaamul xayd waa shan iyo toban beri ilaa inta ugu badanaan feerinayna xaydku inta ugu badanoo uu joogi karo waa shan iyo toban beri shan iyo toban beri marka haddaan engeg iyo qallayl uusan imaanin ayaamul caada unbaa lagu dhex jiraa sufro iyo kudra hadday ka socoto naagta xayd unbaa loo xisaaba maalan haweentii lix maalmood ay joogtaa dhiiggii waa ka go-ay waa ka qallalay calaamadihii dhammaay aragtay waa qubaysatay kadib bay waxay aragtay wax ka imaanayo jaallo jaallo iyo ah kaas ictibaar malaha oo markay leeyihiin kunaa laa nacuddu sufrata walkudrata bacda duhri shay-an taasaa laga wadaa laakiin iyadoo wax engeyg iyo qallayl midna aan arkin ayaamihii xaydkana lagu dhex jiro welina aan calaamadihii go'itaankii aynan arkin sufrada iyo kudrada markaas la arko waa xayd un weeyaan waana sida hadda caaisha ay sheegayso ibnu xajarna uu ka istimbaaday wa fiihi dalaalatun calaa ana sufrata waalkudrata fii ayaami alxaydi xaydun wa ama fii gayriha fasayaati alkalaamu calaa dalika fii baabin mufradin in sha allahu tacaala ayb wa fiihi waxaa kaloo laga qaadanayaa ana alqasata albaydaaa calaamatun liintihaa'i ilxaydi inay tahay ayb caydka go'itaankiisa inay calaamad u tahay wayatabayanu biha ibtidaa'u duhri duhriga bilowgiisana meeshaasuu ku caddaadaa ayb wاcturida calى man dahaba ilى anahu yucrafu biاljufuufi biana alqudnata qad takhruju jaafatan fi afnaaءi اlamri falaa budda dalika can inqiطaaci اlxaydi jufuuf iyo engeg keliyaa la fiirinaya qofkii la yidhina waa lagu cahri bikhilaafi alqasati wahiya maaءun abyadu yadfacuhu الraximu cinda inqiطaaci اlxayd waa biyo cad buu leeyahay qasada oo rixmka uu soo riixo marka uu go-ayo xaydka ayb qaala maalikun sa'altu الnisaءa canhu naagahan su-aalay buu yidhi imaam maalik faidaa huwa amru macluumu cindahunna yacrifnahu cinda اطuhri waa arrin ay naaguhu yaqaanaan duhriga agtiisa qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qaala xadaanaa sufyaan can hishaamin can abiihi can caaishata ana faatimata binta abi xubaysh kaanat tustaxaadu waa la dhiig shubi jira fasa'lat اnabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigay weydiisay faqaala waxau yidhi daliki kaagaasi cirqun weeyaan xidid furtay walaysat bilxaydati xayd ma aha mid raximka ka yimid ma aha raximka faidaa aqbalat ilxaydatu xaydkii haddii ay soo qaabisho fadaci salaata salaadda iskaga tag waidaa adbarat xaydkii haddii ay tagtay daba jeedisana faاqtasilii wasallii qubayso ee tuko iqbaalkan horaan usoo sheegnay iqbaalulxaydi inay tahay dhiig madow oo muxtadim oo xanuun iyo waxaas leh oo markaa yacni ur leh inuu yahay kan xaydka sidaa lagu garana xadiidkanna marka wuu noo soo hormaro sufyaanka marka xadiidka ku jiro oo xadaanaa sufyaan uu yidhi ibnu cuyayna ibnu xajar meeshaasu wuxuu yidhi wa sufyaan fii hada alisnaadi huwa bnu cuyaynata lianna cabdallaahi bna muxamed wa huwa almusnadiyu lam yasmac min athawriyi cabdullahi bni muxamed thawri kama uunan maqlin walidaalika hadda kadib haddaa aragta cabdullaahi bni muxamed qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna midka kale thawri ma ah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa taqdi lxaa'idu haweenta xaydkaa ma qallaynayso asalaata salaadda ma qallaynayso haweenta xaydka qabto xaa'idkaa salaaddii ma qallaynayso ma soo qadaynayso salaaddii ayb soonku laakiin inay soo qadaynaysaa jirta wa qaala jaabirun wa abuu saciidin jaabir iyo abuu saciid waxa ay yidhaahdeen can ilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam tadacu salaata salaadday ka tegaysaa qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiyu qaala xadaanaa qataadatu huwa bnu dacaama qaala xadaatnii mucaadatu ana imra'atan haweeney qaalat waxa ay tihi licaa'ishata ay ku tidhi atajzii ixdaanaa mideen ma gudaysaa salaatahaa salaadeeda idaa dahurat atajzii yacnii ataqdii ma qallaynaysaao ma gudaysaa ixdaanaa mideen salaatahaa salaadeeda idaa dahurat haddii ay daahir noqoto faqaalat waxay tihi caaisho axaruuriyatun anti axaruuriyatun miyaa tahay adiga khawaarij miyaa anti adiga aad tahay xaruuraa waa meel marka kuufo u dhow ayay ahayd ayb marka nisbadeeda marka takhfiif ayaa ku jira oo ayb waa xaruuraa weyaan magaalada laba meyl ayay kuufo u jirtaa marka nisbada qiyaaskaa waxay noqon lahayd xaruuraawiyun xaruuraawiyun marka mad sidaasoo kale u ugu jiro marka waa layska takfiifiyey oo waxaa la yidhi marka xaruuriyun xaruuriyatun sidaasaa la dhaha waxaa marka magaalada isku aruursaday nimankii khawaarijtii calika leexday oo markaa saxaabada la dagaalamay meelay isku aruursadeen ayay ahayd qof kastoo marka ictiqaadkooda oo kala qaba ayaa la yidhaha xaruuriyun ayb alxaruuriyatu waa la yidhaahdaa alkhawaarij waa la yidhaha almaariqatuna waa la yidhahdaa ayb ayb marka waxay leedahay ma qoladaasaad adiga tahay calaaqada marka ka dhexaysa qoladaas iyo su-aashaan maxay tahay laba calaaqo waayo calaaqada koowaad waxay yidhaahdeen culummada tashadudka iyo tanaduca khawaarijta yacni waxaa asal oo ah tanaduc iyo tashadud aad u fara badanoo maxalkiisa aan joogin ayb oo inay tiraahdo salaadii qofka la yidhaaho soo qalleeyo salaadihii ka tegey lix maalmood ama toddoba maalmood ama shan iyo toban maalmood dib ka soo gud la yidhaha waxay u dooranayaan waxay tahay tashadud iyo tanadul waxaa kaloo la yidhaahdaa iyagu ma arkaan sunnada nebiga sal alla cl salam qur-aanka keliyay ku gaabsadaan sunnada nebigana ma arkaan khawaarijta ayb marka taa maxay keenaysaa qur-aankii waa qiimu salaata buu yidhi salaadda hala tukado unbaa la ogaa ma aynan tukanin waa inay tukataa marka gadaal ka keento caarib iyo wax lamida dartii dartii marka waxay leeyihin iyagu sunnadan nebiga iyo nebigaa sidaan ahaa iyo waxaas ma aqbalayaan ma yeelayan waxyaabahaasaa marka calaamad sababtaas waay marka sida ay sidan caaisho ay u tiri qofka su-aasha weydiiyana waa mucaado laftirkeeda waan riwaayo kalea marka waxay tiri faqultu laa baan dhahay bay tiri walaakinii as'alu anigu waan su-aalayaa un qof wax rabo oo cilmi rabo un baan ahay waxaas ma aaminsani sidaas baan ku dhahay bay tiri kunaa naxiidu waan caydi jirnay maca nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabiga maciisa yacnii nebiga oo joogo ayaa annaguna aan xaydi jirnay falaa ya'murunaa bihi nebiga nama amraynin bihi ay biqadaa'i salaa salaada qallaynteeda nama faraynin ow qaalad waxa ay tiri falaa nafcaluhu ma samaynin annaga nebigana waanwaana ogaaye waa noo jeedaa taqriirkaa marka nebiga oo u qiray ama ka tegistaas laga tegay nebiguna ou qiray ayaa waxay keenaysaa inaan laga rabin salaada qalladeeda aan lagu lahayn laakiin soonka lagu leeyahay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan soonku maalmihiis waa iska kooban yahay laakiin salaadaha ka tegaya naagta xaydka qabtaa tiro badan sidaasaa marka loogu khafiifiyey adiga siday ahaataba sharcigu umuurahanoo kale tacabudiga ah caqliga iyo waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan majaalba uga furmin sidii marka naska uu ku soo arooray farha in looga qaado oo loo daayo salaadiina ma qallaynayso soonkiina waa qallaynaysaa meeshaa marka feeri waxa uu leeyahay wahum firaqun kaiiratun khawaarijtu waa firqooyin badan buu yidhi laakiin min usuulihim almuttafaqi calayha usuusha ay isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a baynahum alahdu bimaa dalla calayhi alqur'aan in la qaato wuxuu qur-aanka tuso wa raddu maa zaada calayhi min alxadiidi mutlaqan wixii xadiidka uu ku siyaadiyeyna in laga tago oo la tuuro qur-aanka keliyaan qaadanaynaa wax xadiidka ku siyaadiya uu ku siyaadiye qur-aankee tafsiir iyo wax lamidaana ma rabno waana dadka badana ahlu bidaca noocaasba iska ahba cumar bnu khadaab radi allahu canhu baa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray xaajuuhum bisunan waxaa idiin imaan doona sayatiikum unaasun yujaadiluunakum bishubuhaati alqur'aan dad waxaa imaan doona qur'aanka waxyaabihiisa isku eg eg ku murmo oo idinkula doodo xaajuuhum bilqur'aani xaajuuhum bisunan sunnooyinka idinkana kula dooda buu yidhi fa inna asxaaba sunani aclamu bikitaab illaah dadka sunnada nebiga yaqaano ayaa kitaabka allana ku aqoon badan qur-aanka mafhuumkiisaan qaadanaynaa laftirkeeda mafhuum qaasir oo iska ahaa say u qaadan jirin ayb waana kutubta sunnada iyo xadiidka iyana waa ku arkaysaan ninkii yaziid ilfaqiir waa tii uu yidhi khawaarijta madhabkoodaan qabi jiray shafaacada waa inkiri jiray qof naar galay in laga soo bixinayo waa diidi jiray ilaa markii dambe aan ka arkay buu yidhi jaabir binu cabdillaahi oo dad u sheekaynaayo oo wax u sheegaya dad naartan laga soo bixinaayo ee ka sheekaynaya markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi war dadka kaleba ha lala yaabay odaygan weyn oo asxaabtii nebiga ka mid ahaa waxuu sheegaya maqla sidaasaan dhahay asxaabtiisii baa waxay dooneen inay igu dhacaan oo igu qayliyaan markaasuu wuxuu yidhi iska daaya markaasuu wuxuu yidhi maxaa saas u dhahaysaa yaziid marka waxaan idhi buu yidhi ilaahay sooma dhahayo rabbanaa innaka man tudkhili innaara faqad akhsayta waaba dulaysayba nin la duleeyeysa looga soo bixina marka naarta markaasuu wuxuu yidhi iyo iyo wuxuu akhriyey yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha naartay rabaan inay yacni waxay rabaan naarta inay ka baxaan wamaa hum bikhaarijiina minha mana ka baxayo isagoo marka waxuu u qaatay dadka naarta galoo dhan inay saas yihiin naarta inanka bixi markaasuu wuxuu yidhi aayadda ka horraysa akhri buu yidhi ta ka horraysa akhri ayb aayadda marka ka horeysaa midaan dambe macnaheeda marka lagu garan karaa ina aladiina kafaruu low anna lahum maa fi lardi jamiican wamidlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati maa tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha markaasuu wuxuu yidhi qur-aanka ma akhrisaa haa ma akhrisay buu yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuudan haa buu yidhi ma taqaanaa buu yidhi maya markaasuu u sheegay intaasoo jeer haddaana nebiga ka maqli lahayna kuumaba sheegeen dad naarta laga bixinaa oo nebiga shafaacadiisa iyo looga bixinaa maalinkaasaan iskaga laabtay yidhi waxaas marka iyo madhabkaas aaminsanaantiisa ayb iyada laftirkeeda qur-aankii laftirkiisa ay xujaysanayaan maahan inay cilmi ku xujaysanayaan say iyagu u arkaan ay xujaysanayaan akhbaaraadkooduna marka aaday u fara badan yihiin oo qur-aanka ay ku xujaystaan marka waxyaabahaas unbaa noogaga filan qofka laftirkiisana yani firaqan tirada badan oo azaariqa iyo ibaadiye iyo wax tiro badan bay leeyihiin nimanka marka qofka iyaga laftirkooda fahamsanayn ama ictiqaadka aan wax badan ka aqoonin ama kutubta almilal wanixal aan waxba ka akhrisanin inuu qofka u arkaba iskaga sheega khawaarij iyaduna wax foolxoog oo jahli dadka qaarkood uga imaado hubamaa mararka qaarna waxaa la arkaa qof isaga ku sifaysan inuu qof kale ku tuuro nasallah salaam qaarkood haddii la su-aalana la yidhaahdo maxaa khawaarij ay yihiin waxaa laga yaabaa towxiidkiiba inuu u arko khuruuj madhab min madaahib alkhawaarij inuu yahay towxiidka alle keliya hala caabudo inuu saa u haystaa laga yaaba waxyaabahaasoo dhan marka qofku inuu wax barto ayuu ku ogaa karaa wixii saxan iyo wixii khaldan baabu nawmi maca alxaa'idi wahiya fii hiyaabiha baabu nawmi hurdadii xukunkeeda ayuu baab yahay qofku inuu hurdo maca alxaa'idi ou la hurdo naag xayd qabto wahiya fii hiyaabihaa iyadoo dharkeeda ku dhex jirto dharkeeda iyadoo wadato inuu la hurdo naag xayd qabto qaala xadaanaa sacdu bnu xafsin qaala xadaanaa shaybaanu wahuwa bnu cabdiraxmaan annaxwiy can yaxya can abi salamata can zaynaba ibnati abi salamata xadaathu ana uma salamata qaalat xidtu waan xayday wa ana maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam anuu nebiga maciisa fi lkhamiilati maradii ayaan ku xayday ayb fansalaltu waan siibmay maradii waan ka dhex baxay fakharajtu minha waan ka baxay xaggeedii faakhadtu hiyaaba xiidatii xaaladda xaydka maradii dharkiisii ayaan qaatay falabistuhaa waan labistay faqaala lii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi anufisti ma lagu dhiijiyey oo dhiig miyaa kaa yimid oo ma xayshay qultu nacan baan idhi haa fadacaanii waa ii yeedhay faadkhalanii macahu wuu igeliyey isaga maciisa fi lkhamiilati go-i dhexdiisa ayuu igeliyey qaalat waxay tihi waxadatatnii ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama kaana yuqabiluhaa nebigu wuxuu ahaa inuu dhunkanayo huwa saa'imun isagoo sooman wa kuntu aqtasilu ana waannabiyu sala allahu calayh ali wasalam anii nebiga waan qubaysan jirnay min inaa'in waaxidin hal weel ayaan ka qubaysan jirnay min aljanaabati janaabadaan ka mayran jirnay ayb xadiidkanna marka badankiisu uuna soo maray xadiidka marka wuxuu tusayaa haweenta xaa'idkaa in lala jiefo karo jimaaca unbaa la diiday maana in lala jiifto korkeeda iyo dididkeeda waxaasoo dhan najaas ma ah ayb najaasta meeshay ka socota iyo iyada unbaa la yska ilaalina najaasta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man itakhada qofkii samaystay oo ka dhigtay fiyaaba alxaydi xaydka dharkiisa qofkii ka dhigtay siwaa fiyaabi duhri duhriga dharkiisa dhar aan ahayn qofkii ka dhigtay yacnii qofkii maro gaara u samaystay xaydka oo markuu xayd ay qabto dhar maradaas gashato ayb dharka duhrigana gaar ka dhigay yacnii arrintaa inay bannaan tahay iska bannaan tahay qaala xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa hishaam bni abi cabdillaahi adastawaa'iy can yaxyaa wahuwa bnu abi kaiir can abi salamata can zaynaba ibnati abi salamata can ummi salamata qaala bayna ana maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalama xilli nebiga maciisa aan ahaa mudajicatun ayb aan ahaa mid huruddo fii khamiilatin go dhexdiisa maro xidtu waan xayday fansalaltu waan siibmay faakhadtu hiyaaba xiidatii ayaan qaatay xaalatu xaydkii dharkiisii baan qaatay faqaala waxa uu yidhi anuu fisti faqultu nacan baan idhi fadacaanii waa ii yeeray fadajactu macahu waan la jiifsaday filkhamiilati go-a ayaan hoostiisa kula seexday marka wuxuu ka rabaa fa akhadtu hiyaaba xiidatii markaan xaydka qabo dharkiisii ayaan qaatay waa dhar gaara marka taasna marka inay bannaan tahay ayaa laga qaadana baabu shuhuudi alxaa'id alciidayni wa dacwat almuslimiina wayactasilna almusallaa ayb baabu bayaani xukmi shuhuudilxaa'idi haweenta xaydka qabto xaadirideeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay alciidayni labada ciidood ay xaadirto wa dacwat almuslimiin iyo muslimiinta ducadooda ka qayb gasho wayactasilna almusallaa musallahana way ka fogaanayeen meesha lagu tukanayo yacnii wuxuu leeyahy si kastoo haweentii hadday xayd qabto duco iyo adkaar iyo meel lagu hayaa ka dheeraata ma ahane waa imaan kartaa laakiin meelaha lagu tukanayo ha ka fogaato meesha lagu tukanayo markaa ciid haddii la sheegay rasuulka ciidda masaajid kuma tukan jirin meelaha bannaanka ayuu ku tukan jiray ciidda musallo ayuu lahaa ee musallihii miyaa marka xukmulmasjid qaadanaya marka culamada qaara waxay dhaheen ha ka dheeraadaan meesha lagu tukanayo waxaa weeyaan maadaama markaa xukmulmasjid bay qaadanee kuwa dhahay laakiin ibnu rajab sida uu taxqiijiyey iyo culamo badan waxay leeyihiin sidaas maahane ciriiriga dartiis inaynan ciriirinin dadka tukanaya iyaa ay uga fogaanayaan meesha maba ahaynba masjidoo meel bannaanoo nebiga ku tuka jira meeshaa bannaanna naag xayd qabto waa joogi kartaa oo masaajid maaha meesha ayb wayactasilna almusallaa musallihiina marka way ka fogaanayaan qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu salaam qaala akhbaranaa cabdulwahaab huwa athaqafiyu can ayuuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can xafsata qaalat kunnaa namnacu waxaanu ahayn inaan ka celinayno cawaatiqanaa gabdhaha marka yacnii guurka kusoo dhowaaday ayb ee soo qaangaaray an yakhrujna inay baxaan filciidayni inay baxaan faqadimat imra'atun haweeney baa timid bay tiri marka xafsad binti siiriin baa waxay leedahay waa ka celi jirnay gabdhaha inay ciidda u baxaan ayb waqtigii marka fasaadka iyo uu batay iyo dhibaatada yacni marka dadku ay si un fidnada ugu ugu badatay ayb marka loo fiiriyo waqtigii ka horreeyey faqadimat imra'atun haweeney baa soo gashay fanasalad waxay degtay qasra banii khalaf meesha ayay degtay faxadatat waxay ka warisay can ukhtihaa walaasheed waxay ka sheegtay wa kaana zawju ukhtihaa walaasheed ninka qabay ninkeedana wuxuu ahaa ghazaa maca nabiyi sala allahu calayh ali wasalam inuu nabiga la duulay tintay cashrata yacni labaiyo toban ghaswatan labaiyo toban duulaan inuu nabiga la duulay ninkaa ayb ayb wa kaanat ukhtii qaalat ilmar'atu waa u qadaran haweeneydii waxay tiri ayb wa kaanat ukhtii walaashay waxay ahayd macahu ninkaa maciisa ayay la socotay fii sittin lix duulaan lix ghaswo ayay u raacday ninkaa ninkeeda labaiy toban buu nebiga la duulay lix ka mida walaashay waxay ii sheegtay inay la jirtay oo la socotay waxaan o dhan marka maxaa loo sheega waxaa loo sheegayaa waxay tahay maadaama ay nebiga la socdaan qofkii nebiga la socdo cilmi fara badan oo helaan wuu ka cilmi badan yahay qofka kale ee nebiga laga yaaba inuu marmar uun u tago ama uu arko oo qofku marka hadduu dadka ahlucilmiga uu ka laasimi og yahay oo kala fariisasho badan yahay qofba qofkuu kaga fadhi badan yahay waa ka cilmi badanaya hadba waxbaa dhacaayo xukunkiibay masaladii jawaab ka sheegayeen qofkan marka waa faa'iidaysanaya qaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahay nudaawi inaan daaweynayno alkalmaa kuwa dhaawacmo wa naquumu cala almardaa dadka jiranna xaajaadkoodaan u istaagayna fasa'alat ukhtii walaashay waxay weydiisay annabiya sala allahu calayh waali wasalama acalaa ixdaanaa mideen korkeeda ma yahay ba'sun wax dhibaato ah idaa lam yakun lahaa jilbaabun jilbaab haddii aynan qabin oo jilbaab uunan u sugnaan inaysanba lahayn anlaa takhruja inaynan soo bixin inaynan ciidda u soo bixin wax dhiba miyaa ku jira haddaysan jilbaab qabin qaala waxau yidhi nabiga litulbishaa ha u labisto saaxibatuhaa iyada saaxiibadeed min jilbaabihaa jilbaabkeeda waxa uga labisto saaxiibteed laba jilbaab qabto mid ha siiso dabalcaara ha u siiso waltashhad ilkhayra khayrkana ha xaadirto wa dacwata almuslimiin iyo muslimiinta ducadooda falamaa qadimat ummu catiyata markay soo gashay sa'altuhaa waan weydiiyey ayb asamicti nabiya sal llahu asamicti nabiya sal allahu alayh ali wasalam ayb asamicti nabiga sala allahu calayh waali wasalam ma ka maqashay qaalad waxay tidhi biabii nacam biabii aabbahay mufdan bihi mid la furto waayo isaga lagu furto ayb nacam haa wa kaanat laa tadkuruhu wa kaanad waxay ahayd umu cadiya laa tadkuruhu nebiga inaysan sheegaynin ilaa qaalad waxay dhehaysa biabii mar allaala markay nebiga sheegaysa biabii bay dhehaysa samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo yakhruju alcawaatiqu way soo baxayaan kuwa gabdhaha ah wadawaatu lkhuduuri iyo kuwa qolalka u saaxiibka ah kuwa qolalka ku jira oo aan qolalka ka soo bixin ee makhbiyooyinka ah ee guryaha ku jirana way soo baxayaan aw alcawaatiqu dawaatu lkhuduuri ah waalxuyadu iyo kuwa xaydka qaba maxolshaadka meeshaana waliyashhadna alkhayra khayrka ha xaadiraan wa dacwata almu'miniina mu'miniinta ducadooda wayactasilu alxuyadu kuwa xaydka qaba way ka fogaanayaan almusallaa meesha markaa lagu tukanaya qaalat xafsatu faqultu waxaan idhi alxuyadu kuwa xaydka qabo faqaalat alaysa tashhadu carafata wakada wakada oo kuwa xaydka qabana ma soo baxayaan markaasi waxay tidhi haabay tidhi miyaynan carafo iyo meel hiblaaye meel hiblaayoba tegin carafaad waa tagaan musdelifay baryayaan mina ayay joogaan inay musallo tagaan maxaa u diidaya ilaa marka meelahaasoo barako badan oo khayr badan basoma xaadirta naagta xaydka qabto saasay marka ugu sheegtay xadiidkii marka tarjamadu way is leeyihiin ibnu xajar marka waxa uu tilmaamay waxyaabaha xadiidkan lagala baxaayo markuu sheegaayey ayb ayb waxamala aljumhuuru alamra almadkuura cala anadbi jumhuurtu waxay ku xambaareen amarkan sunnanimo lianna almusallaa laysa bimasjidin musalluhu masjid maaha waa dheeraanayaan sheegaya wa aqraba alkirmaaniyu faqaala alictizaalu waajibun kirmaani waxau yihi inay dheeraato ay ka dheeraato waaba waajib waalkhuruuju washuhuudu manduubun bixidii iyo inay xaadirtana waa sunnu yidhi maca kownihi nuqila ninnawawiyi taswiibu cadami wujuubihi iyadoo markaa nawowi laga soo guuriyey waajibnimo la-aanta inay sawaab tahay wa qaala bnu lmunayir alxikmatu fi ictizaalihinna ana fii wuquufihinna wahuna laa yusallayna maca almusalliyaati idhaaru istihaanatin bilxaali fastuxiba lahuna ijtinaabu dalika ayaa markaa loo sunneeyey meeshaas biabi ay huwa mufdan biabi wa fii riwaayati cabduus ayb bibaa'in taxtaaniyatin badala alhamsati hamsada bedelkeeda ayb biba fi lmowdicayni walilasiliyi bifatxi lmuwaxadati athaaniyati maca qalbi alhamsati yaaan ka cabduus ayb owjuh fara badan oo marka sheeg sheegay markaasuu yidhi waqad dakara bnu maalik haadihi alarbacata fii shawaahidi towdiix ayb ayuu ku sheegay wa qaala bnu laiir qowluhu baba asluhu biabi huwa sidaas ayb meeshan kalena wuxuu ka bixiyey litulbishaa saaxibatuhaa min jilbaabi haana wuxuu tilmaamay ayb ayb jilbaabka buu fasiray meelo kale wuxuu ku sheegayaa marka uu tilmaamayaa jilbaabka la-aantii inaynan bixi karin xadiidkana waa daahiray ku tagaa ka muuqataa meelana marka sharaxa sharaxyada iyo ka midana wuu ku sheegay ayb baabun idaa xaadat fii shahrin alaaa xiyadin baabun ayaadaa kani baabun baab weyaan idaa xaadat haweentu haddii ay xaysho fii shahrin hal bil dhexdeeda alaaa xiyadin saddex xayd wamaa yusadaqu nisaau waxa naagaha loogu rumaynayo filxaydi xaydka iyo walxamli iyo uurka fii maa yumkinu waxay suurtoobayo min alxaydi xayd ay liqowli illaahi tacaala baana u daliila walaa yaxilu lahunna uma xalaal aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihinna rixankooda uu ku abuuray wayudkaru can caliyin wa shurayx waxaa laga sheegay ana mraatan ina imra'atan haweeney in imraatun buu idiin qora in imraatun wayudkaru can caliyin wa shurayxin waxaa laga sheegay in imra'atun jaaat in jaaat haddii ay timaado imra'atun haweeney jaaat ay timaado bibayinatin ay la timaado markaati min biqaanati ahlihaa dadkeeda kuwa ugu dhow ay kala timaado miman yurdaa diinuhu dadka diinkooda laga raalli noqon karo ah annahaa xaadad inay xayshay alaaan saddex jeer fii shahrin hal bil sudiqad waa loo rumaynaya waa laga rumaysana ayb haday markhaatiyaal naagaha iyada ku dhow oo diin leh ay la timaada inay hal bil saddex jeer xayshay waa laga aqbalan waana u dhammaatay marka ciddadeedii bishaas kusoo dhammaanaywa qaala caaau marka bukhaari baabkan wax u keenaya waxay tahay wixii xayd ku tacalluqo ama uur ku tacalluqo naagaha in iyaga loo rumeeyo maxaa yeele ilaahi wuxuu leeya walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxaamihinna in kunna yuumina billaahi walyowmi alaakhir iyagii marka riximkooda waxa ku jira xayd buu noqon karaa uur buu noqon karaa laakiin waa goorma wax suurtagal ah hadday sheegtaa naagihii marka la weydiiyey iyada ku xeeranna haddii ay yidhaahdaan waa sax naga iyadoon tukanaynaan aragnay saddex jeeroo kale bishaan gudaheeda iyo waxyaabihii naag xayd qabtay ay ku garan kareen iyo qaraintaa waxaa aragnay markay dhahaan waa laga rumaysana waa laga yeelaya marka markhaatidu maaha inay iyagu fiiriyaan indhii ka socday haddana inuu go-ay inay fiiriyaan ee taas uma suurtoobaysa qisadan marka uu sheegaya calina waxa ay ahayd ayb jaaat imra'atun ilaa caliyin naag maa cali u timid tukhaasibu zawjahaa iyadoo ninkeeda la doodayso dallaqahaa isagoo markaa uu furay fa qaalat waxay tihi xibtu fii shahrin bil ayaan waxaan xayday alaaa xiyadin saddex xayd fa qaala caliyun lishurayx cali shurayx buu wuxuu ku yidhi qaadigii ahaa iqdi baynahumaa kala saar buu yidhi dadkan kala xugun qaala waxau yidhi ya amiira almu'miniin wa anta haahunaa adoo meeshan jooga maad xukumayaa buu yidhi qaala qdi baynahumaa kala saar buu yidhi xugun qaala waxau yidhi in jaaءat min biطaanati ahlihaa miman yurdaa diinuhu wa amaanatuhu tascumu annahaa xaadat alaaa xiyadin tadhuru cinda kulli qar'in wa tusallii jaaza lahaa wa ilaa falaa buu yidhi qaala caliyun calina waxa uu yidhi qaaluunu qaala wa qaaluunu bilisaani ruum axsanta waa hagaajisay buumarka bukhaari kana uskanayaa waa dhici kartaa marka inay bil gudaheed hadday macquul noqoto inay saddex jeer xayb aragtay ama saddex duhri inay soo martay khalaas waayo marka ciddadii waa ka dhammaatay wa qaala caaau qowlkaas waa marka qowlka labaad waa wa qaala caaau caaau waxa uu yidhi aqraa'uhaa qar'igaalkeeda maa kaanad wixii ay ahayd waaawey yani wuxuu ka wadaa naagtan hadday xayd soo heli jirtay xaydkeeda iyo duhrigeeda qariga hadba kii lagu fasiro sidii awal ay u heli jirtay unbaa loo xisaabaa haddii awal yacnii ay dhici jirtay in saddex bilood ay qaadato sida caadiga taa unbay ku soconaysaa ma laga yeelaya hadday tira hal bil baa saddex jeer xayday ma laga akrisanaayuu leeyahay aqraa'uhaa maa kaanat ay maa kaanat qabla dalaaq intaan la furin ka hor sidii ay ahaan jirtay unbay haddana ahaanaysaa wabihi qaala ibraahiimuna sidaa buu yidhi wa qaala caaau caa waxaa kaluu yidhi alxaydu yowmun ilaa hamsa casharata xaydku waa maalin ilaa shan iyo toban hadii markaa dib la yidhaha yowman waleylatun ay xayshay duhrina maxaa ugu yar marka aqalu duhri shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood ay ku xujisay daahir bay noqotay haddana xaydkii baa yimid yowman waleyla ay xayshay shan iyo toban kale haddana timid oo duhri ah haddana yowman waleyla shan iyo toban kale soddon iyo dhowr beriy ku dhammaanayo ciddada dhamma wax walba haddii aqalka laga xisaabo aad marka ibnu rajaba amfilooyin fara badan wax badan ka dhigalxaydu yowmun ilaa hamsa casharata wa qaala muctamirun can abiihi sa'altu bna siriina can ilmar'ati haweeneyda tara dama dhiigga arkayso bacda qur'ihaa xaydkeeda kadib bikhamsati ayaamin shan maalmood qaala waxau yidhi annisaau aclamu bidalika naagaha waxas ku ogaal badan laakiinta xaydkii ka go-ay shan beri kabacdi haddana dhiig ka yimid ayb markaasuu yidhi annisaau aclamu bidalika naagaha ku ogaal badan qaala xadaanaa axmed bnu abi rajaa qaala xadaanaa abu usaama qaala samictu hishaam bna curwata qaal ahbaranii abi can caaishata ana faatimata binta abi xubayshin sa'lat nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaalat inii ustaxaabu waa la idhiig shubaa falaa aqhuru afaadacu salaata maka tegayaa faqaala laa buu yidhi ma ina dalika cirqun walaakin daci salaata salaada ka tag qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha maalmihii aad xaydi jirtay qadarkooda oo kale uma iktasilii qubayso wasallii tuko ayb xadiidkan marka waxaa ujeystay qolada iyagu dhahayaan marka aqalulxayd saddex maalmood walaakin daci salaata qadra alayaami baa layidhi ayaam waa jamac jamacna saddexa u yaray dhahay ayb qolaa marka sidaa meeshaan ku xujaysata ayb marka meeshaan aqalulxayd iyo aqalu duhri iyay ku baxdiyaan baabu sufrati waalkudrati fii gayri ayaami alxaydi sufrada iyo kudrada midabka jaallaha iyo midka yani calowga ah fii gayri ayaami alxaydi maalmaha xaydka keyrkood xukunkeeda caddayntiisii ubaabia bukhaari marka ma aragtaa uu kala saaraya fii ayaami alxayd caaisho afarkeediibuu soo sheegay waa xayd fii gayri ayaami alxayd laakiin sufrada iyo kudrada timaada ka waran qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can muxamadin huwa bnu siiriin weyaan can ummi catiyata qaalat kunaa waxaanu ahin laa nacuddu inaanan tirinaynin alkudrata iyo wasufrata shay-an xukum aanan tirinaynin marka asufratu waalkudratu saddex xaaladood bay kala leeyihiin xaalad waxaa weeyaan an takuuna fi alayaami almuctaadati maalmihii dhiigga laga caado dhigtay inay ku dhex dhacdo markaasi fa inahaa xaydun cinda alaktar culamada badankood xayd waayay leeyihin tan labaad waxaa weeyaan an yakuuna bacda inqidaai alcaadati caadada markay go-day kadib inay timid kala saar marka fa in itasalat bilcaadati caadada iyo iyada hadday isdabagalaanay ku xigsato sufradu ay timaado markay caadadii go-dayba hore ay ka timid walam yafsil baynahumaa duhrun wax duhriyana uunan u kala dhex marin wa kaanat fii muddati alxaydi muddadii xaydkana lagu dhex jiro waxaan u dhan waa quyuudaada iska feer suurada labaad wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan an yakuuna bacda inqidaai alcaadati sufradu waxay imaanaysaa markay caadadii dhammaatay laakiin markay caadadu dhammaatay iyadoo wax duhri ah soo kala dhex gelin ayay toos u timid waxaan baa yimaadeen marka jaallaha iyo midabka calowga iyo leh ayaa imaadeen wax duhriyana ma u dhexayso caadadii iyo sufradan ayb wa kaanat fii muddati alxaydna waa tahay muddadii xaydkana waa lagu dhex jiraa muddadii xaydka waa maxay shan iyo tobankii maalmood muddatilxayd baa socota ilaa an ilaa iyo shan iyo tobankaas ayb famadhabu shaaficiyi wa maalikin annahaa xaydun imaamu shaafici imaam maalik waa xayday leeyihin suurada saddexaad ama xaalada saddexaadna waxay tahay idaa ra'at sufratan aw kudratan bacda algusli markay qubaysatay kabacdi duhri baa imaaday way qubaysatay kabacdi baa sufra iyo kudra ka socotay arkeen ayb marka taasi fa inahaa tusallii waa ku tukanaysa waa un waxa weyse jebiye unbay noqonee waa iska nadiifinaysaa waa dhaqaysaa meeshii waa nadiifinaysaa waana weyseysanay waa tukanaysaa wax salaad looga jooga ma ahay walidaalika xadiidka dhahay marka xadiidkan kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata shay-an goormee waayeen waa bacda duhri duhriga kadib amaa fii afnaa'i ilxayd xayd baa loo tirina xadiidkan marka waa dhib badan yahay sharafkiisa masalaa culamada safaxaad badan bay uga hadlaan xadiidkan sharafkiisa dadka qaarkood marka waxaa arkaya buluuqulmaraamka waa soo maraa si duuduubay u qaadanayaan marka waxay leeyihiin naagtu sufro iyo waxaa saan arkay bay weydiine jaallo ay dhacaan iyo qoyaan baa iga yimid wax dhiba ma lahan buu leeyahay waa iska idlaaqaa sax maahan idlaaqaa sax waa in la weydiiyaa fii ayaami ilxayd miyaa bacda alinqidaa miyaa oo toos u ula xiriirsaday mase markay inta engegtay oo wixii ama calaamaadkii inqidaaca aragtay qubaysatay kabacdi miyuu yimid waa in sidaa marka loo kala saarsaaro baabu cirqi listixaadati istixaadada xididkeeda caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir وهو الحزامي قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة أم حبيبة استحيضت والديك شبه سبع سنين تضبا سنة أم حبيبة بنت جحش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويديسي عن ذلك أرنكاغا فأمرها أن تغتسل وقو أمرين قبيسته فقال وحو إلى هذا عرق كان واحدة فرطي رديق حدثك إيه كان رحمك كإمانا كالدوي رحمك فكانت تغتسل لكل صلاة صلاة والباوي قبيسا جرتي أرنتان مرة فكانت تغتسل لكل صلاة وإيد الرأي جيدا iyo ixtiyaad iyo dadaalkeeda ama iyada siday u fahamtay laakiin nebigu ma uunan amrin salaad walba inay u qubaysato naagta marka mustaxaadada ay dhiigga u ka shubmaayo xaydka ayay ka qubaysaneen inta kalena waxay noqonaysaa qof daa'imulxadad ah waa istijoonaysaa salaadda markay timaado waana u weyse qaadanay salaad kasto laakiin qubays oo salaad walba ay u qubaysataa waajib kuma ah ilaa naagta mutaxayirada maahan midda mutaxayirada ayay waxay yidhaahdaan bacdi alculamaa salaad walba way u qubaysanaysaa baabu lmar'ati taxiidu bacda alifaadati haweeneyda xaydayso ifaadada ka bacdi dawaaflifaadaha kadib dawaafka maalinta tobnaad bilowdo ee dawaafu rukni ama dawaafu ziyaara ama dawaafulifaadaha la yidhaahdo naagta markay samaysay ka bacdi xayd uu ka imaado qال xdثna cبdاللh بن yوسف qال أخبرna mالك عن cبdاللh بن أbي bkri عn cبdاللh بن أbي bkr بن محمد بن cمr بن xزم عن أbيه عن cمرة بنت cبدالرحمن عن cائشhaةa زوج النبي sلى الله عليه aلي وsلم أنha qاaلت لرasuuل الlahi sلى الله عليه aلي وsلم نبga waxay ku tiri ya rasuul الlah إna صفيةa بنta xuyay qad xaadad صفية way xeeshay qaala rasuul الlahi sl ل sلم lacalaha تxbisunaa waxaa laga yaabaa inayna xabisayso oyna daahinayso markaa nebigu ma ogeyn isagu inay dawaafulifaadihii samaysay iyo in kale ma ogeyn markaas oo markaa wuxuu is yidhi amaynan weli samaynin dawaafulifaadihii oo markaas ay idin xabistaa ilaa xaydkeedu ka dhammaado ile dawaaf ma samayn karta in iyada inta loo joogo kadib ay samayso kabacdi sidaa lagu tago saa lagu daaho alam takun miyaynan ahayn daafad macakunna inay idinla dawaaftay idinka maciina faqaaluu waxay yidhaahdeen balaa inayna nala dawaaf iska daayo way nala dawaafto qaala waxa uu yidhi markaa fakrujii bax buusoo bax marka dawaafulwadaaci waa laga dhaafay naagta haddii dawaafulwadaaci ay xayd oo ku dhaco waqtigiisa waa iska soo tegaysaa waana ka dhacay wax laga rabana ma laha laakiin dawaaful ifaadihii iyadoon weli samaynin haddii xayd ku dhaco inay sugto waa ilaa u ka go-o ile waa rukni arkaanta xajka ka mid ah dawaafulifaadaha culamo marka waxaa jirta bacdi alaqwaal oo dhahayso waa iska dawaafi kartaa iyadoo dawaafka dahaaro looma shardiyo way iska dawaafi kartaa iyada oo xaydkeeda qabta iyo warkaas marka war xoog badan ma ah maxaa yeeley isnacii maa yasnacu alxaaji hayra anlaa taduufii bilbeyt waa nas waa xagee laga aadan qaar kalena marka waxay leeyihiin waxyaaba marka in laysku dardaray iyo waxbay marka u jawaabaan calaa kullin marka dawaaful ifaaduhu ma dhacaayo waa rukni arkaanta xajka ka mida kitaabxajqaala xadaanaa mucala bnu asad qaala xadaanaa wuhaybun can cabdillahi bni taawuus can abihi can ibni cabaasin qaal rukhisa lilxaa'idi waa loo ruqseeyey an tanfira inay baxdo idaa xaadad hadday xaysho wa kaana bnu cumara ibni cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii awali amrihi markiisii hore inahaa laa tanfiru ma baxayso way sugaysaa ilaa ay dhiigu ka go-o uma samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya tanfiru waa iska tegaysaa ina rasuula allahi sal l slam rakhasa lahunna rasuulka waa u horseeyey ibnu cumar marka waa ka noqday fadwadiisii hore isaga markii hore xadiidkan ma soo gaarin markuu soo gaaray waa dadkii hore marka sidaasay u wanaagsanaayeen iyaga anaa idhi mar haddaan sidaan dhahay bis waay saan unbaa lagu taagnaana ma aynan dhihi jirin sababtoo aad diintaa ka celinaysa baabun idaa ra'at ilmustaxaadatu duhra haweenta mustaxaadada hadday duhri aragto ayb duhri marka xaydka uu ka go-o waay dhiiggii madoobaa ou dhammaado qaala ibnu cabaas taqhtasilu way qubaysanaysaa naagta mustaxaadada hadday aragto xaydka inuu ka dhammaaday wa tusallii way tukanaysaa walow saacatan ba ha ahaado waya'tiihaa zawjuhaa ninkeediina waa u imaanayaa idaa sallad hadday tukato haddii ay tukato ninkeeda wuu tegi karaa waay marka ila naag xayd qabta in loo taga xaaraanay ahayd haddii marka uu ka go-o dhiiggii xaydka laakiin kii kale uu socdo salaadiiba haddii loo ogolaaday wuxuu leeyahay waa u tegah ninkeedana asalaatu acdamu salaaddii ayaa weyni badan haddii salaaddii loo ruqseeyey ninkeedana waa u bannaan tahay qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu alkuufiyu can zuhayrin qaala xadaanaa hishaamun can curwata can caaishata qaalat qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi idaa aqbalat ilxaydatu xaydka hadduu soo qaabilo fadaci salaata waidaa adbarat faqsilii canki dama wasallii tuko waanan soo marnay hadda maxalu shaahidkiisa wasalliidaas buu ka rabaa wuxuu ka rabaa waidaa adbarat haddii marka dhiiggii la yaqaanee madoobaaye kululaa uu tago ee mid khafiifa uu yimaado xaydki waa tegay waay macnihiisu baabu salaati cala alnufasaai wa sunnatihaa umulaha salaadooda korkooda lagu tukanayo janaase in lagu tukado xukunka ku soo arooray caddayntiisii wuu baabyahay sunnadeeda bukhaari marka naag umula in lagu tukan karo janaasu keena meesha kitaabuljanaais lama ku jirno culamada marka waxay yidhahdeen xadiid nifaaska ku saabsan oo isaga calaa shardihi ah yaan jirin marka nifaaskii inuu xaydka la xugun yahay dartii ayuu marka baabkan wixii uu wariyey buu keenay kitaabulxayd buuna ku dhex keenay si inay isku axkaam yihiin oo u ishaaro qaala xadaanaa axmed bnu abi surayj wahuwa axmed bnu sabaax annahshaliyu abuu jacfar alraasiyu almuqri fiqatun xaafidun lahu qaraa'ib qaala akbaranaa shabaabatu wahuwa shabaabatu bnu sawaar shabaabatu bnu siwaar weeyaan nin wuxuu ahaa marka murji'i ah nacam irjaa ayaa ku jiri jiray imaam axmedaa la weydiiyey waxaa la yidhi murji-ada hebelba kama weri sidii kan maxaa uga werinaya markaasuu wuxuu yidhi daaciye kuma ahan bidcadiisamarka daaciye iyo hayr daaciye u kala saaraya ow bi hada almacnaa ama wax sidaasoo kale ayuu sheegay ayb qaala akhbaranaa shucbatu can xusaynin almucallim wahuwa xuseyn ibnu dakwaan almucallim can ibni buraydata can samurata bni jundubin ana imra'atan haweeney maatat fii baطnin calool ayay ku dhimatay yani waa umul raacatay fasallaa calayha nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigii wuu ku tukaday korkeeda faqaama wasadahaa dhexdeeduuna istaagay sunnada marka waxaa weeyaan marka haweenta lagu tukanayo in dhexda laga istaago ninka nin hadduu yahana madax in laga istaago ayb meeshaani marka culimmada waxay ku baxdiyaan muddat nifaas haweantu dhiigga nifaaska inta uu haynayo intee in la eg bay la eg tahay ayb culimmada waxay u badan yihiin afartan maalmooday u badan yihiin inta uu haynayo aktaruhu arbacuuna yowman inta ugu badan waa afartan maalmood haadaa aktaru yani wuxuu yihi wacalaa haada aktaru alculamaa ibnu rajab wuxuu yihi culamada badankood qowlkaanay ku taagan yihin waxakaahu bacduhum ijmaacan qaarkood ijmaac bayba sheegeen in afartanka uunan dhaafaynin min asaxaabati bay ka sheegeen qaala isxaaq isxaaq ibnu raahuuya waxau yihi huwa sunnatu almujmacu calayha sunnada lagu ijmaacsan yahay meeshana marka waxaa ka fahmaya saxaabada waxay ku ijmaacaan sunnadu waa sun sunnaa la dhihi karaa imaam axmed iyo isxaaq iyo waa ku tilmaami jireen mar hadda sunno nebiga ka soo aroortay afartan maalmood ma lahaayo laakiin sunnadii saxaabada wixii ay ku ijmaaceen waa sunno markaa wuxuu yidhi huwa sunnatu lmujmacu calayha qaala walaa yasixu fii madhabi man jacalahu ilaa shahrayni sunnatun ilaa can bacdi taabiciin wuxuu yidhi qofkii yidhi inta ugu badan nifaasku waa lixdan maalmood wax sunnaa ma haysto yidhi ilaa taabiciinta wax laga wariyo unbuu haystaa daxaawina waxa uu yidhi lam yaqul bisittiin lixdan kuma uunan dhihin axadun min asaxaabati qof saxaabada ka mida lixdan kuma uunan dhihin inamaa qaalahu bacdu man bacdahum dadkii ka dambeeyey qaarkood baa yidhaahdeen ayb ibnu cabdilbarna sidaas ayuu sheegay ayb iyo wagayru waaxidin min ala'ima tirmidina waxa uu wariyey akaru alculamaa inay saasay leeyihiin ama culamo badan buu kusoo naqliyey dadka uu ka sheegay akaru muddati nifaas afartan maalmood dadka uu ka sheegay imaamu shaafici baa ka mid a ayb shaaficina waxaa mashhuur ka ah akaruhu situuna yowma lixdan baa mashhuurka imaamu tirmidina fii sunanihi wuxuu ku sheegay afartan akaruhu in arbiciin uu yidhi imaamu shaafici imaamu tirmidina markuu shaafici wax ka werinaya sanadu uga werinana kitaabka marka tuxfatulaxwadiga iyo sida uu tilmaamayo fuqahada aqwaashooda isagoo marka sanada u haystay tirmidi qowlkaas marka kitaabka sidaa u weyn ku yaallo in la qabsado lagu dhego ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qaala xadaana alxasanu bnu mudrik qaala xadaanaa yaxya bnu xamaadin qaala akhbaranaa abuu cawaanata ismuhu lwadaax weeyaan magaciisu alwadaax bnu cabdillahi alyashkuri ayaa la yidhaha min kitaabihi ay xadaa min kitaabihi kitaabkiisa ayuu uga sheegay qaala akhbaranaa sulaymaanu sulaymaanu shaybaaniyu sulaymaan bnu abi sulaymaan ashaybaani abu isxaaq ayb fayruuz can cabdillaahi bni shadaadin qaala samictu khaalatii maymuunata zawja anabiyi sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan waana soo maran riwaayadii marka cabdillaahi bni shadaad maymuuna xadiidkeeda kasoo dhaca aan dhehaynen cabdiraxmaan bn aswad can abiihina can caaisha annahaa kaanat takuunu xaa'idan ayay ahaanaysay mid xayd qabto laa tusallii aynan midaan tukanaynin ayay ahayd wa hiya iyada oo muftarishatun annahaa kaanat waxay ahayd takuunu inay ahaanayso xaa'idan mid xayd qabto laa tusallii aynan tukanaynin walxaal hiya iyaduna muftarishatun ay tahay midii yacnii jiifto oo firaashan bixidaa'i masjidi rasuulillahi sal l salam nebiga masjidkiisa yacni makaanu sujuudkiisa nebiga meesha uu guriga uga tukanayo ku aadankeeda masjidkan hadda ma laga wado masaajidka yani nabowiga madiine ma laga wado yani iyadoo xayd qabta inay meeshaas hortiisa nebiga seexato yani ma suurtoobaysa taas macnuhu waxaa weyaan meesha uu guriga uga tukanayo nebiga salla iyada gurigay joogtaa dabcan marka meeshii uu uga tukanayo ayay hortiisa jiiftay meel ku aadan ama yacni la barbar ah bixidaami masjidi rasuulillahi sal ll ly salam wahuwa yusallii nebiguna uu tukanaayo calaa khumratihi uu ku tukanayo sijaayadiisa idaa sajada haddii uu sujuudo asaabanii waxaa itaabanaya bacdu thawbihi maradiisa qaar ka mida maradiisa qeyb ka mida ayaa aniga korkeyga taabanaysay yani marka najaas ma ahan waayo iyadu wabilahi towfiiq sal alla w salam calaa nabiyina maxamed wcalaa alihi wsabi wslam